وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين waxaa loo kaxeen kuwii dhowray xilkuu saaray rabbigood oo iska jiray xumaha xagga jannada iyagoo racrac wada jira ah markay ku yimaadaan waxay la kulmi iyadoo la furay albaabadeeda mar hore soo dhowayn ahaan iyagoo heli soo dhowayn sare sharfid iyo maamuusid aan la tilmaami karin furahayeennadeeduna waxay ku odhan nabadi korkiinna ha ahaato waad wanaagsan tihiin ee gala jannada idinkoo ku waari dhexdeeda furaha jannada waa ashahaadada laa ilaaha ila allah